barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo herarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogayada internetka ee v o a somali com
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa jimco lix iyo labaatanka bisha may sanadkuna waa laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijkana dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayna idaacaddayadan duhurnimo iyo weliba barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maalinta jimcaha xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee v o a toddobaadkanna waxaannu ku eegaynaa sugaanta haweenka soomaaliyeed qaar ka mid iyo weliba heesihii dhaqanka maarmadii gurigay hooyadii maqanay maatidii dibadday walaashay muumina cuunaday muxuboy geeladay musiimuy maydhantaan dhalay inantaydii makoy macooyday markaboy mahadadiisa mahay markhaati ii callankay muddo karkii dumarkay macaanay sharaftaada ilaahay magiciisa macbuudkii ku siiyey ee maamulaya jidhkaaga mushaaxaya adduunka macbuudkii ku siiyey mahaddaas isagaa iyo heesihii oo aan idin hayno waxaa ka mid a
caradu barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay la cabay caanaha labeenta leh biduuna farcday ii ku ceesheen la cabay caanaha labeenta leh biduuna farcday ii ku ceesheen wacasuu ma yartana calmaday sidoo kale dhegaystayaal xubintii ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan barnaamijkayagan duhurnimo ee dhallinyarada maanta balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka trump ayaa sheegay in argagixisanimada iyo arrinta kuuriyada waqooyi ay noqon doonaan ajendayaasha ugu waaweyn ee lagu soo qaadi doono shirmadaxeedka dalalka g sn kaasi oo maanta oo jimco ah ka qabsoomaya jasiiradda ugu weyn mediteraneanka ee sicily madaxweyne trump oo ay is ag fadhiyeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi jaban shenzo abe waxa uu sheegay in kulanka si weyn diiradda loogu saari doono dhibaatada dalka kuuriyada waqooyi ganacsiga ayaa ah ajendo kale oo ka guuxaya madaxa trump oo uu kala hadli doono hogaamiyayaasha kulanka isugu imanaya madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu aad ugu xun yahay xogta ay dusiyeen warbaahinta maraykanka ee ku aadan baadhitaanka qaraxyadii manchester islamarkaana ballan qaaday baadhitaan xogta la dusiiyey ayaa ku saabsan baadhitaanka weerarkaasi taasi oo ay ka mid tahay magaca qofka qaraxa fuliyey iyo sawirka oo ay booliisku caddayn ahaan u hayeen taasi oo ka cadhaysiisay booliiska baadhitaanka wada ee dalkaasi britain ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may oo iyaduna ku sugan shirka gaashaanbuurta neto ee magaalada brussels ayaa sheegtay in wadaagga difaaca iyo xogtu ay tahay isaaminaad welina ma cadda cidda bixisay xogtaasi la dusiyey waa hagaag dhegaystayaal duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay waa idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo maalin kastoo jimco aad ka dhegaysataan barnaamijka dhallinyarada maanta barnaamijka toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay sugaanta ay haweenku ku tiriyaan qaarkood iyo weliba heesahooda dhaqanka waxaana magaalada booramo noogu soo diyaariyey waryahayaga v o a haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo maalin walba oo jimco ah hadahan oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana inoogu martay ah toddobaadka barnaamijkeennan sooyaalka dhaqanka ooyo raadiyo calewaadan goorma tirisay maansadan dareen waxaan tii nus qarni ka hor maansadaydan bilaabaya dareen baa la yidhaahdaa maansadan waxaan idhi dawo malaha duulkii inkira deeqduu siiyo weynuhuye dad islaama dowrtuusan buu daayin kood faraya duursi laga fogaadiyo ilaahay ibliis laga durkuu faraya danniguna ma fiicne ruuxna ha ku dambaabinuu faray dulmi lama xambaartee ilaahay dunuub laga baquu faray dallad sahayda nabadiyo daruur harsaduu faray dadaal weeye noloshiyo duruus waajibuu faray dulal adhaxda diintiyo arkaan daacaduu faray daliil qur-aan kariimiyo aayaad kitaab daahiruu faray dikri lagu qushuuciyo dareen lagu xusuu faray dubka waalidkiiyo xaqu darisku leeyuu faray daakiraadda eedaanka subax iyo salaad lagu daruu faray dayib lagu salliyo iyo duriyadii saadiquu faray diiwaankii rasuulkiiyo dastoor lagu dhaqmuu faray dayax nuurkii badeliyo dawaaf la xarmaduu faray diirkuu ka qaadoo dusheennu ilaah dhigay dumadeenna intuu saaray buu daayay nabad sudhay dan qabiil ka weyn inaan daryeelo inoo diray daranyeyni xaqu daayi yidhi darif lama furin dib u fiirso reer owdalow daayac baa tahay bal dareema haweenkii dalko xaqow doodayaa nahay dunidani aan lagu daa'imayn reer owdalow daadeg baa xigii daar aakhiraan deyrin mayd oo raaxa loo degiyey dani iyo faqiirka fancad baa loo dambaysiinay daas looga soo gadi dirays looga sii dhigaya dooq yeelan mayne dawaar loogu soo taliya dayna maaye ifka ruuxna daayina badwuu inoo digaya dadka addoonkuu ka doortuu jeclaa maxamed buu dilaya calayh salaatu wasalaam dabaashaadii maynee adduun waa istaba jooga dariiq miisaan xaqoon laga dusayn baa dib loo mariya duwi mayne duhur lama bedelo daayi wuxuu qoray dabuubaha xogtiisoo qorsoo man qof daalacani dad yow loox maxfuudkuu ilaahay ku daabacay dabri mayne amarkii daciif weeye aadmugii daahi maaye malag lama dagay weyna soo dayi dawakhaada sakaraadku waa daris inoo dhiman dudi mayne geeridu dareen weeye gooniyi dibi naxash la saariyo dameer fuuray baa nahay durkii miise ciidiyo diyaar bay inoo tahay dabcin mayna iilkeedu buurweeyo dhoobadiyo dalcad naara camal laga didayaa qabriga dadani dacwaddii su-aashii xisaabtaa dan loo mudani dabiib male ammaanadu damiin qoys naftaafice doorkii ilaahay damcaaha ma la daadihine duulkuu hadeeyaa jannada daaqad loo furay dadyow waxaad ogaataan dhammaan ehel ifkaa nahay dabrimayna amarkee daciif weeye aadmugii dirgax adigoo oo jooga buu ilaahay dimashaq kuu diriyey dalmar adigoo noqon ifkaa doonan sababtii darifyada qabsani doonay raraan dalaq dhexdoo odhan daafad muujad xooglaa dardari oo diiradii jabini degdeg iyo daqiiqada dhexdood neefta diiqgelini dib u muuqan mayneedadioo magacu wuu lumiye durba waa marxuumkii daraad mayd socdaan nahay dib u fiirso daayinkama baqow daayac baa tahay bal dareema haweenkii dalkoo dhammaan doodayana qaar badan baan tiriyey oo maxay haydeen dumarka oo kale aan u tiriyey oo dumarka marwadii waddankaay ceebladii miyigaay mulliyadii casrigaay mullaaxadii qarankaay maamadii gurigaay hooyadii maqanay maatidii dibaddaay walaashay muuminaay muunaday muxuboy geeladay musiimoy maydhantaan dhalay inantaydii makoy macooyday markaboy mahadadiisa mahay markhaati iyo calankaay mudakarkii dumarkaay macaanay sharaftaada ilaahay magaciisa maalikalmuluug amarkiisa masarkaa gambadaada timahaaga madow midabkaa wejigaaga sunnayaashaada midaysan micinkaa indhahaaga maylinkaa xiribahaaga mataanaha sisankaaga muftaaxaa dabnahaaga macashaasi garhkaaga margiyadaa luquntaada muryadaa dahabkaaga malqamadaa garbahaaga midigtiiyo bidxidaada mitirkaa dhararkaaga macbuudkii ku siiyey ee maamulaya jirkaaga mushaaxaya adduunka macbuudkii ku siiyey mahaddaas isagaa iminkana waxaad kusoo dhawaataan qaybo ka mid a ciyaaraha dhaqanka ee soomaalidu ay dhaqan ahaan u leedahay gaar ahaan ciyaarta sayliciga iyo ciyaaraha saarka loo yaqaano
Thank you.
intaa waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o e barnaamijkeeda dhallinyarada maanta waxaan isku soo dubariday idiinna soo jeedinaya anigoo ah haashim sheekh cumar tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano allah
waa hagaaga waxaana barnaamijkaasi noo diyaariyey waryaheena v o a haashim sheekh cumar good haatanna xaggii heesaha ku soo dhowaada shiribkan
inta ay carrado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay inta ay carrado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay la cabay caanaha labeenta leh biduuna farcada ii ku ceshan la cabay caanaha labeenta leh biduuna farcada ii ku ceshan wacasuuma yartana calmaday cawayskiyo shiriibka ii tumaa cidda ay carrado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay cidda ay carrado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay lacabay caanaha labeenta leh biduuna farcaday ii ku ceesheen lacabay caanaha labeenta leh biduuna farcaday ii ku ceesheen kucasuuma yartana calmaday cawayskiyo shiriibka ii tumaa cusub iyo dhuldogli iyo cilbaacaday ku dhalatay dhigaya geelguba cadcadday waxay ka cabtay cilmaacaan cirfiid iyo maxasaacid caliyaalay ku caayihiin magaceel iyo ciisiley waxay ka cabtay ceelwarshiik dhirka lagama waayo caad carfoon ciiddeedan caanagii cadley cadowuliya ceelbarab cali gaadudiya guulane cadley cadowuliya ceelbarab cali gaadudiya guulane cadale mahadaya ceeldher galcada waragaadi iyo cigo cadale mahadaya ceeldher galcada waragaadi iyo cigo kucasuuma midana calmaday cayaartiyo shiriibka ii tumaa cadley cadowuliya ceelbaraf cali gaadudiya guulane cadley cadowuliya ceelbaraf cali gaadudiya guulane cadale mahadaya ceeldher galcada waragaadi iyo cigo cadale mahadaya ceeldher galcada waragaadi iyo cigo kucasuuma yartana calmaday cayaartiyo shiriibka ii tumaa cosab iyo dhul coosli iyo ceelbaacaaday ku dhaalati dhigayaa geelguba cadcaaday waxay ka cabtay ceelmaacaan cirfidiyo maha saaciid caliyaalay ku caayihiin raaga ceeliyo ciisiley waxay ka cabtay celwarshiiq cirka lagama waayo caad carfoon ciideedan caanagiin
waa hagaag dhegaystayaal waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen wuxuu yidhi la cabbay caanaha labeenta leh cidduna farxad ay ku ceesheen ku casuumay yartaan calmaday ciyaartiiyo shiribta iyo tuma waa fanaankii xuseen nuuriyow iyo weliba heestaasi shirib dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubna haatanna ku soo dhowaada xubintii sboortiska ama ciyaaraha iyo weliba nuur xasan nuur
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownaya kooxaha kubadda cagta manchester united iyo manchester city ayaa si wada jir ah u ballan qaaday lacag deg deg ah oo hal milyan oo gini gaaraysa oo lagu taageerayo dhibanayaasha weerarkii argagixiso ee isniintii ka dhacay magaalada manchester weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay saddex iyo labaatan qofood waxaana ku dhaawacmay dad gaaraya ilaa afar iyo lixdan qofood tani waa wax saxan inaynu wakhtigani aynu samayno waa in aynu bixinaa jawaab midaysan oo aynu kaga jawaabayno musiibadan dhacdeen sidaasi waxaa yidhi ed woodward oo ah guddoomiyaha kooxda kubadda cagta manchester united sidoo kale khalduun almubaarak oo isna ah guddoomiyaha kooxda manchester city ayaa waxa uu yidhi waxaa aad inoo taabtay wixii dhacay waxaase ku faraxsannahay jawaabta xooggan iyo midnimada ay muujiyeen reer manchester isla magaalada manchester ayaynu ku guda jirnaaye wayne rooney oo ah kabtanka kooxda kubadda cagta manchester united ayaa shaaca ka qaaday in uu ku dhow yahay in uu go'aan ka gaaro mustaqbalkiisii kooxda manchester united ciyaaryahankan oo goosdin jir ah ayaa waxa uu inta badan xil ciyaareedkan ku dhammaystay kursiga keedka isagoo daqiiqadihii ugu dambeeyey lasoo geliyey ciyaartii ay kooxdiisa kaga adkaatay kooxda ayax ee kama dambaysta koobka yuruba league waxaa jira yaboohyo badan oo miiska ii saaran kuwaasoo iiga yimid gudaha england iyo dibaddaba sidaasi waxaa yidhi ciyaaryahan weyn ruuni oo la rumaysan yahay in uu ka tegayo kooxda manchester united marka uu xilli ciyaareedkan si rasmi ah u dhammaado ciyaaryahankan ayaa waxa uu yahay ciyaaryahankii ugu guuldhaliska badnaa ee taariikhda kooxda united waxaana uu dhaliyay laba boqol iyo konton iyo saddex gool waxa uu sheegay in uu ku biiri doono kooxda everton haddii uu go'aan ku gaaro in uu ka sii ciyaaro birmer liiga wayne rooney ayaa la rumaysan yahay inuu doonayo in go'aanka mustaqbalkiisa la gaaro koor kow iyo soddonka bisha augost ee soo socota markaasi oo suuqa kala iibsiga ciyaartooyda uu xirmi doono ugu dambaytiina ciyaaryahan antoine grisman ayaa muujiyey in uu doonayo in weli uu sii joogo kooxda atletico madrid xilli lala xidhiirinayo inuu ku biirayo kooxda kubadda cagta manchester united ciyaaryahankan ayaa isniintii waxa uu telefishinka french t v u sheegay in ay jirto fursad boqolkiiba lixdan ah oo uu ugu biiri karo kooxda old trafford si kastaba isaga oo maanta hadlaha ayaa waxa uu muujiyey hadalkaasi ka duwan antoine grisman ayaa waxa uu yidhi kooxda atletico madrid waxaa soo maray sanad aad u wanaagsan waxaan rajaynayaa in sannadka soo socda uu ka sii wanaagsanaan doono midkan waxaan rajaynayaa in aynu koob ku guulaysanno ciyaaryahan grisman ayaa waxa uu ku kici doonaa boqol milyan oo yuro haddii ay dhacdo in kooxda manchester united ay la soo wareegto xubinta cayaarahana waa naintaas
waa hadaad dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno xubintii ciyaaraha saan hore idinku sheegayna nuur xasan nuur maahe waxaynala socodsiinayey axmed cali sheekh haatanna aynu mar labaad dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaha iyo weliba codkii dabacsanaa ee fanaanada raxmed roos waa heestii dictor snai dhegaysa habboon
Ana tayo yung katambahal kalgacal ko hadhaafay dunidaba ka tegay buu dusha sare iigu yimida duulaan la arag iyo madabaylaha sida wuu daashaday waxaa ku luqaynaysay fanaanada raxmo roos heestaasina dhegeystayaal waxaa hore u qaada fanaanada reer jabuuti namco yaasiin iyada ayaan kusoo gebagabaynaynaa idaacaddeenni cabdixakiim maxamuud shar u ah iyo ibraahim xasan daandure ayaa waxay idin leeyihiin sidaas iyo nabadgelyo